asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat ulhudaa waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixi tobnaad ee kitaabka
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsl اllahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu naaim wafaqahu llah laa xalfa ila biاlilahi aw ismihi aw waصfihi hada huda اlaymaani ina اlyamiina ida caqadta cadadtaha wasiwaahu lagwun laysa biاlxisbaani kayamiini naasin aw biikraahin kada khaطأun jara cafwan biطarfi lisaani laa laysa fi lxalfi اlhamuusi mukafirun bal towbat mawhuuqaة اlbunyaani kitaab اlaymaan wاnuduur wuxuu kitaabu yahay dhaaraha iyo nadaryaalka dhaaraha waynu garannay waa dhaarta ruuxa uu galo axkaam bay leedahay maxaa bannaan maxaa bannaanayn maxaa kafaaroo ka dhalanaysa nuduurtuna waa nadarka iyo sharadka ruuxa uu galo way macnaha isagana axkaam buu leeyahay wuxuu yidhi marka laa xalfa dhaarasha ma jirto oo ma bannaana ilaa bililaahi ilaahay in lagu dhaarto mooye aw ismihi magaciisa in lagu dhaarto mooye aw wasfihi ama sifadiisa in lagu dhaarto mooye haadaa kan huda alaymaani dhaaraha dariiqoodii saxsanaa wey yacani hanuunkoodii iyo dariiqooda saxsan wa ina alyamiina dhaartii idaa goortii caqadta aada gunudood qalbiga ku gunudo cadadtahaa waad tirsanaysaa waad xisaabsan wa siwaahu kaa waxaan ahayn kaa aad qalbiga ku gunuda waxaan ahayn laqwun waa laqwi waa waxaan wax ka soo qaad lahayn laysa mana uusan ahaanin bilxusbaani mid xisaab gelaya ma ahan mid la xisaabinayo muusan ahaanin xisaabta ma gelayo ka yamiini naasi maxaal ula mid yahay mid halmaansan dhaartii naasi bay naasi laakiin adi waxaa loo gooyey leanna waa majruur biidaafa sooma saas manaa marka ka yamiini naasin kii halmaansanaa dhaartiisii oo kale wa aw biikraahin ama qasdid dhaartii oo kale wa kada waxaa la mida khata'un gafkii baa la mida dhaar uu ruuxii ku gafay kaasoo jaraa dureeray cafwan si ku talagal la'aan ah ayuu dureeray biarfi lisaanin carabka fiiddiisuu ku dureeray si uuna ruuxu ku talagelin laa maya laysa ma ahanin fi lxalfi dhaartii dhexdeeda alkhamuusi ee ruuxa dembiga dhumbinaysa oo tiindinaysay dhexdeeda ma ahanin mukafirun ay kafaaratun ma ahanin kafaara malay dhaartaas bal iskaba dhaafay tawbatun baa dhexdeeda ahaatay fiiha tawbatun waa tawbadaasoo mawhuuqatu lbunyaani dhismaheeda mid la adkeeyey ah yani shuruudeedii iyo dhismaheedii waxay ku dhismi lahayd la adkeeyey ayb wuxuu leeyahay oo baydka hore kaga hadlaya waxa lagu dhaaran karo ee markaad dhaaranayso alla qabsanayo waa ilaahay magaciisa iyo sifadiisa allah waxaan ahayn laguma dhaaran karo way macnaha waxaa kutusaya xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cumar nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut ninkii dhaaranay ciddii dhaaranaysa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamusa buu nebig sl lay slm bimacnaa ma bannaana in cidaan allahi lagu dhaarto subxana wa tacaala waxaa ka mid ah xadiiska abu daawuud uu soo saaray kadalika min xadiidi ibni cumar nebigu yuhi sal lla alay waslam man xalafa bikayri illaah faqad ashraka cidaan alla ahayn ruuxii ku dhaarta shirki buu galay shirki ayuu galay oo ilaahay buu wax la wadaajiyey khalqigiisa shirkigani waa shirkul asqarka shariikiga la yidhaha shirkiga aan diinta looga bixin waayo laakiin dhinac kale markaad ka fiirisa dunuubta waaweyn buu ku jiraa dunuubta waaweyn buu ku jiraa marka la leeyahay shirkul asqar macnaheedu maaha inuu dembi yarya ee kii diinta looga baxayey marka la garab dhigo buu yaraanayaa kaa marka loo fiiriyo salafkiisu waa weyn yahay dembi ahaan laakiin ka diinta looga baxo marka loo fiiriyu ka sokeeya saasaa laga wadaa macna ilahay khayrkii lagu dhaarto marka ma ay banaana ilahay ha lagu dhaarto marka la leeyahay magiciisaa lagu dhaaran sifadiisana waa lagu dhaaran kara ayb qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu laswaau lxusnaa sida magaca ilaahayga wax loogu baryi karo oo isaga wax loogu weydiisan karo baa magaciisana loogu dhaaran karaya maanaha ayb xadiidka cabdullahi bn cumar fii saxiixi lbukhaari ku yimid baa wuxuu leeyahay kaana aktar maa yaxlifu rasuulu sal lay waslam laa wamuqalliba alquluub laa wamuqallibi alquluub dhaarta nebiga waxay ugu badnayd oo uu ku dhaaran jiray maya allaha quluubta rogrogaan ku dhaartay wamuqallibi alquluub taasaa ugu badnayd nebiga sal lay slam dhaartiis ayib xadiidka abu hurayre sidoo kaleeto ee fii saxiixayn isaguna ku soo arooray jannada sifadeeda tilmaamayay jibriil waa ka odhanaya laa wacizatika laa yasmacu biha axadun ilaa dakhalaha maya rabbiyow cizadaadaan ku dhaartayo jannada cidi maqli mayso ilaa way geli manaa waxa weyaan laa wacizatika saas way manaa wacizatika ayib marka ilaahay cizadu waa sifo ilahay ilahay sifadiisa waa muxuu ahaayey yani muqalib lquluubna allah subxaana wa tacaala waa sifo uu leeyahay waay marka ilaahay magaciisa ku dhaaro oo allah rabbi oo kaleeto muxuu ahay raxmaan oo kaleeto ku dhaaro asmaadiisa ama sifaadkiisa ku dhaaro labada waxaan ahayn maya oo macnaa wax weyaan makhluuqaadka laguma dhaaran karo allah baa subxaana wa tacaala isagu makhluuqaadkiisa ku dhaarta washamsi waduxaaha walleyli idaa yaksha iyo wduxa iyo ilahay subxana wa tacala makhluuqaadkiisa kuu doono ku dhaarta laakiin makhluuqa hadda inagu hayno addoommadu looma ogola waxaan alla ahayn inay ku dhaartaan subxana wa tacala asmaadiisa iyo sifaadkiisa saas way macnaha macnaha waxa weyaan sanam laguma dhaaran karo geed laguma dhaaran karo malag laguma dhaaran karo yacni rasuul laguma dhaaran karo ilaah iyo rasuulka lama dhihi karayo ilaahay iyo rasuulka leanna maqaamku waa dhaar dhaarna ilahay keliya iskale rasuulka laguma dhaaran karayo haddaan rasuulka leedahay malaa'igta laguma dhaaran karayo haddaan intaa lagu dhaaran karin aabba iyo xaggee yaalla iyo aboowo iyo saas maana ma banaana waxaasoo dhan waa xaaraam waana dembi waay ayib waa dembi weyn intaa markuu ka hadlayba wuxuu yidhi dhaartu waa laba qaybood dhaarna waa dhaar axkaam qaadanaysa axkaam baa ka dhalanaysa dhaarna waa dhaara wax kastoo qaad lahayn qalbigaagay u noqonaysaayo dhaarta haddii niyadaada ay ka soo go'day oo qalbigaaga ka soo go'day ood qalbiga ku gunuday markaasi dhaar weeyaan waa la xisaabin axkaam bay leedahay la sheegi doono haddayna qalbigaaga aadan ku guntin oo carabka uun iskaga dhawaaqay carabka uuna iska martay oo dhaartan uun carabka iska socota ay tahayna laquul yamiin baa la yidhaahdaayo waxba lagama soo qaado sidaasuu ina leeyahy qur-aankaasaa u kala qaaday sida aayadda qur-anka rabbi yidhi subxana wa tacala laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan aayadda kalena waxay ahayd walakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum wixii qalbigu shaqaystoo kasbado ama qalbigu gunto oo niyeysto oo ku talagalo taa unbaa laydin qabsanaya oo ilahay idin qabsan laakiin wixii qalbiga aan ka soo gu'ina carabku iskaga dhawaaqay oo carabkuun iskaga dureerahayo oo carabku u bartay kaa laydinma haysta wey lawiga la leeyahay dhaaraha dhexdooda laydinma haysto alla idin qabsan maayo sida saxiixa waxaa la yidhaahdaa maa kharaja bikayri niya wixii niyo la'aan afka ka soo baxay ayaa la yidhaahdaa ayib maalan waxay ku miaaliyaan sida caaisha iyo keyrkeed laga wariyo laa wallah nacam wallah yani waxaa jirta dhaar dadka carabkooda iskaga socoto o iskaga hadlaan iyagoo markaa dhaar ula kasta haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo saa wallaahi iyo yacni wallaahidaa iska socotay ruuxu qalbigiisa aan ka soo fulin dhaar maaha laquulyamiin baa la yidhahdaayo wax xugumoo ka ratimaya ma jiro saas maanaa ayib tafsiirkaasaa waxaa ku tegey caaisha iyo mareen alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo jamaca ka mida culimada maalik iyo abu xaniifi iyagu laqwiga waxay ku fasireen tafsiir kaley mariyeen oo waxay dhahdeen laqwiga waxaa la yidhahdaa si aad malaynaysay baad ku dhaaratay markaasaa sidaad moodaysay si aan ahayn bay noqotay taasaa laquulyamiin la yidhahdaa ma aha taasi khata waay khata ay noogu imaan doonta khata soo socda wey intaad si ismoodsiiso inaad ku dhaarato kadibna sidaas sidii aad moodaysa anayna noqoto taa khata w amaa laqul yamiin waa waxaan niyadda ka soo go-in oo carabku uu sameeyey carabku iska bartay wey aayadda qur-aankaana laga fahmayaa maxaa yeele qaybteeda dambe walaakin yu'aakidukum bimaa caqadtum alaymaan qaybta hore marka ma guntin yani qalbigu ma guntin saasaa laga fahmaya ayib waxaa la mid ah naqbulyamiinka dhaartaasi carabku iska bartay waxaa la mid ah oo iyadana aan wax kafaaraa ka laasimaynin laysuna qabsanaynin ruuxa ishalmaansan dhaartiisa iyo midka la qasbay dhaartiisa iyo midka ismoodsiiska intuu u hadlay siduu moodayay si aan ahayn ay ku soo baxday saddexduba midka hore waa naasi waa shalmaansan yahay kan labaad waa mukrah waa qasban yahay oo qasab baa dhaarta lagaga keenay ka saddexaadna waxa weeyaan waa mid ismoodsiiyey oo khata iyo gaf u dhaartay wey macana ayib intoodaba nusuusta kutusaysaay waxa weeyaan xadiidkii nabiga ka sugnaa salawatu rabbi wasalaamu calayhi ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a walnisyaana wama stukrihu calayh ilaahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay wixii ay ismoodsiis u samayso khata nisyaan iyo halmaan u samayso iyo wixii lagu qasbo intaba waa warsi masaa'il laisla ogol yahay wey macana marka taas saddexdaaba waxay la mid yihiin laqulyamiinkii bay xagga xukum kala mid yihiin oo ismi iyo dembina kama ratimayo wax kafaara anaan kama ratimayso saas macana waa macfi macfi weeyaan ayib intaa kadib wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi dhaarta loo yaqaano alyamiin alhamuus alyamiin alhamuus iyadu kafaarad ma lehe tawbad bay leedahay yamiin alhamuuska waxaa la yidhahdaa alyamiin alhamuus waa dhaar ruuxu isagoo og inuu been sheegayo oo aan shaki kaga jirin oo ismoodsiis uusan ku xambaarayn oosan ishalmaansanayn isagoo og inuu been sheegayo haddana ku dhaartay kaasaa waxa la yidhahdaa alyamiin alhamuus alhamuus khaasatan haddii uu xaq uusan lahayn ku goosanayana wayba ka sixad jirtaa yadu xaq bini aadam markuu ku qaadanayana waaba ka sixad jirtaa alyamiin alhamuus taasaa la yidhaahdaa dunuubta waaweyn bayna ka mid tahay sida uu kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud ee saxiixaynka ku yimid nebigu wuxu uri sal lay slam man xalafa cala yamiinin liyaqtatica biha maala mri'in muslimin laqiya allaha tacala wahuwa calayhi khadbaan ruuxii dhaar ku dhaarta si uu ruux muslima xoolihii ugu goosto dhaar buu dhaartay xoolo ruux muslimuuna doonaya dhaarta inuu ku qaato oo uu macnaha uu ku goosto ilaahay buu la kulmaa ruuxaas maalinta qiyaamada isagoo alle u caraysay subxaana watacaala ayib intaasi garanay dembi weyn inuu leeyahay nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kabaa'iru dunuub buu ku tiriyey dhaartaa yamiinulhamuuska kafaara inaynan lahayn xaggee laga qaadanaya marka kafaara inaynan waxaa laga qaadanayaa xadiidka cabdullahi bni cabbaas cinda abi daawuud wa hayrihi laba nin baa isqabsaday oo nebiga isla yimid sal lay slam markaasuu nebigu ninkii wax doonahayey ee xaqa sheeganayay buu markhaati weydiiyey marhaati ma haysataa bu wuxuu ihi markhaati ma haysto kii la haystay ee lagu dhaganaa ee muddaca calayhiga ahaa buu nebigu marka dhaariyey markaasuu wuxuu ku dhaartay faxalafa billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa waxaan ku dhaaray buu ku dhaaran buu idhi allaha uusan mid xaq lagu caabudo jirin isaga mooye kaasaan ku dhaaranayaa inuusan waxba igu lahayn ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innaka qad facalta wlakin allaha qad kafara laka biqawlika laa ilaha ila allah ilaa nebiga waa loo soo warbar raba marmarka qaad waxa jiraan loo sheegi nebigu wuxuu ku yidhi waad samaysay waxaad ka dhaaranayso waxaad ka dhaaranaysa yeeshay xaqa waa lagugu leeyay laakiin dembigeedii laguu dhaafiyo waxaa lagugu dhaafay markaad dhaaranaysa waxaad tidhi yacni billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa laa ilaaha ilaa huwadaasi oo tawxiidka ah sababtiibaa lagugu dhaafay laakiin dhaarba inaad dhaaratay waay meesha waxaa laga fahmay macnaha nebigu ma dhihin salawatu rabbi wasalaamu calayhi kafaaro la imaw sooma kafaaraduuna lama dhihin leanna dhaartuu dhaartay dhaar beena waay inay been tahayna wuu ogyahay waa qamuus marka waa dhaartii khatarta ahayd waay mar hadday taas tahay kafaara ma leh kafaaro wax fudfudud baa iska leh kafaaro wax soksoke tanoo kaleeto kafaaro mana dhaartu ka dhigto macnaha wax way kafaarana loogama jedaynima sidaas macnaha ayuu leeyahay culamada qaar ka mid ah oo masale khilaafiya oo qaar baa waxay qabaan in ay kafaaro leedahay yamiintaas qamuuska ah laakiin kafaaro male haddii la yidhahdo waxay leedahay towbad ruux waxaa laga rabaa inuu ilahay usoo noqdo subxana wa tacala oo dembigiisii kirto shuruudii towbadda la yimaado xaqii uu dadkiisii u celiyo xaqii waa inuu celiyo waa inuu towbadda shuruudeedii dhammaystiro taas unbay leedahay laakiin wax kaleeta male way macnaha ayib sidaa waxaa ku tegay alimaam axmed iyo maalik iyo abu xaniifa iyo jamaaca culimada ka mida ayaa saa ku tegay inaysan dhaartaasi kafaara lahayn laa xalfa buu yidhi dhaarasha ma jirto oo ma bannaana ilaa billaahi ilaah in lagu dhaarta mooye aw ismihi ama magiciisa in lagu dhaarta mooye aw wasfihi ama sifadiisa in lagu dhaarta mooye haadaa kani huda alaymaani yani dhaaraha dariiqoodii saxsanaa wey ilaahay iyo sifadiisa in lagu dhaarto ina alyamiina dhaartii idaa goortii caqadta aad gunudo oo qalbiga ku gunudood niyaysato cadadtahaa waad tirsanaysa waad tirinaysaa waad ku xisaabtami oo axkaam bay leedahay macnaha wa siwaahu kaa qalbiga aad ku gunuday wixii aan ahayn laqwun waa wax yani aan waxba ka jirin waay laqwigu waa shayga saaqidka ah ee aan qiimaha layn waxba laga soo qaadin nuxur ma leh laysa manaw uusan ahaanin waynoosii fasireen muusan ahaanin bilxusbaani mid xisaab gelaya maaha xisaab ma gelayo kafaarana ka laazimi mayso ismina ka laazimi mayo laqwu lyamiin baa la yidhaha ka yamiini nnaasi xaalu la mid yahay wuxuu kula mid yahay xagga xugun ka dhalanaya inuusan jirin wuxuu kula mid yahay ka yamiini naasin kii ishalmaansanaa dhaartiisoo kale isagoo ishalmaansan buu dhaartay oo yidhi wallahi inaan saa yeeli ama wallahi inaanan saa yeelayn waana ishalmaansan markaasi dhaartaas wax kasoo qaad male aw biikraahin ama dhaartii qasabka ku timid biikraahin waa laguu qasbay waxaa lagu yidhi ama waa lagu dili ama dhaaro shaygaa ka dhaaro ama ku dhaaro waad dhaaratay waad qasban tahay naftaadaad u yaabtay waad dhaaratay wax kasoo qaad male iyadan kadaa waxaa la mida khata'un gaf baa la mida oo gaf muxuu noqon karaa saad moodaysay baad ku dhaaratay waxaad tidhi wallaahi inuu hebel yimid wallaahi inuu hebel yimid mana imaanin laakiin waa shay adig kula ahayd ayib markaasaa waxaa caddaatay inuusan hebel imaanin adiga laakiin markaa qalbigaaga waxaa ka go'nayd hebel inuu yimid marka waa khaa waa khaa oo waa gaf kaas iyadana yan laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na wa khata'aasoo jaraa dureeray cafwan si ku talagal la'aan ah bitarfi lisaanin carab fiiddiisa ku dureeray carabka ku dureeray ayaa macnaha khata'a noocaas isagana waa la mid afartaa wey laa maya buuhi laysa ma ahaanin fi lxalfi dhaarta alqamuusi ee dadkan yani tiimbisa dembiga dhexdeeda ma ahaanin mukafirun ay kafaaratu wax kafaara ma ahan dhaarta noocaasii kafaara ma leh bal iskaba dhaartay tawbatun baa fiihaa dhexdeeda ahaatay fiihaa tawbatun tawba dhexeeda laga doonaya tawbadaasoo mawsuuqatu albunyaani dhismaheeda la adkeeyey maxaa laga wada dhismaheeda la adkeeyey bimacnaa shuruudeedii oobsatay wax shuruueedii afartii shuruud ah laga wada helay saasa man saasaa looga bahaya baabun fi listinaai bilyamiini wa takriiriha wa annaha calaa niyati almuxallif waxay baab u tahay dhaarta haddii wax laga soo reebo ama la dabro oo wax lagu xidho wax la daba dhigo iyo dhaartii haddii la anceliyo laba goor iyo ka badan ruuxu uu ku celiyo waxaa kaloo saddexeeya dadka isdhaarsanaya ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisa weeyaan dhaarto saddexdaa masalo laa xinfa in qayatahu bimashii'atin aw ayi qaydin bacdahu bihawaani ina alyamiina biniyatin limuxallifin ila binafsi daruuratin wabayaani waida takararat اlyamiinu muؤkidan wamuqalliban cuddat min alwuxdaani laa xinfa dembi ma jiro oo ku dambaabi maysid dhaartii in qayadtahu dhaartii haddaad xidho oo dabarto bimashii'atin mashii'ada ilahay haddaad ku xidho insha allah haddaad daba dhigto aw ayi qaydin ama dabar kasta qayd kasta iyo dabar kasta iyo tacliiq kasta haddaad ku xidho ku dambaabi maysid bacdahu dhaarta gadaasheeda haddaad qayd kaa samayso bihawaani ilbiriqsiyo kadib sakanno dhaarta markaad samaysay sakanno kadib haddaad qaydka daba dhigto ku dambaabi maysa ina alyamiina dhaartii biniyatin niye ayay ahaatay niyadaasoo limuxallifin ka wax dhaarsanaya u sugnaatay ilaa binafsi daruuratin daruuro nafkeed mooye odin daruura yimaado markaas nafkeeda la helo daruura timaadaayo ha wa bayaanin wa binafsi bayaanin cadaan nafkeed mooye waidaa takararad hadday soo noqnoqoto alyamiinu dhaartii mu'akidan xaal aad tahay mid adkaynaya wa muqallidan xaal aad tahay mid qara u yeelahayo oo xoojinaya ciddat waa la tirinaya markaa min alwuxdaani kuwa dhaaraha midka ah ee laba ahayn baa markaa lagu tirinaya hal dhaar baa laga dhigaya maanaha ayib masalada koobaad wuxuu leeyahay dhaarta haddii aad daba dhigto wax aad ku qaydayso ood ku xidhayso dabar ama wuxuun haddaad daba dhigto dhaartaas ku dambaabi maysa qaydka wuxuu ka wadaa waxaad waa dhaaratay insha allah baa tidhi wallaahi inaan sidaas yeeli insha allah insha allahu laata waxay tahay qaydka iyo dabarka aad ku xidhay dhaantaadii haddaad shaygii samaysiya haddaadan samayninba dhaartaa ku dambaabi mayso kafaarana ka laazimi mayso maxaa yeele maxaad ku xidhay waxaad tidhi wallaahi inaan sidaas yeeli hadduu alla doono waad samayn weyday sooma marba haddaad samayn weyday alla inuusan doonin baa meesha ka cad sooma marka waa dhaar aad daba dhigtay markii horeba wax aad dembigana kaga baxayso waxa lagu raacanaynin taasi waa qayd oo waxaa la yidhahdaa loo yaqaana alistithnaa fi lyamiin dhaarta in istithnaa lagu sameeyo in sha allahu la daba dhigo ayib xadiidkeedu wuxuu ku yaallaa sunanka min xadiidi cabdullahi bni cumar iyo kayrkii nabigu wuxu uri sal lay slam man xalafa cala yamiin faqaala in sha allah falaa xinta calayhi ruuxii dhaar ku dhaarta oo in sha allahu dabadhiga dembi ma leh wax dembiyo raacayo ma jiro dhaartiisa ku dembaabi maayo kafaarana ka laazimi mayso sidaana waxaa qaba culimmada badankood ayaa ku tegay sidaa xadiidku ku tusay ayib qaydka marka dhaarta lagu xidhayo insha allahna wuu noqon karaa nooc kalena wuu noqon karaa oo maala wuxuu ku yidhi ow aya qaydin ama qayd kale oo nooc kalaba ah oo qaydka nooca kale muxuu noqon karaa maalan waxaad ku waxaad tidhi wallaahi laa adkhulu maalan daara fulaanin xataa yatruka alhazal wallaahi inaanan guriga hebel gelaynin ilaa uu ciyaarta iska daayo dhaartii waxa weeyaan wallaahi inaanan guriga hebel gelaynin sooma qaydka aad ku xidhayna muxuu yahay ilaa uu ciyaarta iska daayo sooma ayib haddii uu marka ciyaartii iska daayo ood sidaa markaa gurigii ku gasho markuu ciyaartii daayey kadib markaasi xinsi iyo dembina ka laazimi maayo kafaarana ka laazimi mayso saas maana kafaarana ka laazimi mayso leanna qaydkii ay dhaarta ku xidhnayd baan xaqiiqoobin sidii markaad insha allahu aad ku xidhnayba mashiicadii ilaahay markii la waayey aan xiinsi ku raacin baa markaad ku xidho hebel inuu ciyaarta ka tagana ciyaartiisii ka tegideedii haddii la helo kafaara kama laazimayso saas maana shaygii dhaarta lagu xidhay waa inuu macnaa waxa weyaan hadduu ahaa iijaabina waa inuu xaqiiqoomo hadduu salbi yahayna waa inuu anfoomo saas way maana oo meesha ka baxo ayib qaydkaa marka haddaad ku xidho mana macnaha ma lihid ayib dembi kama dhalayn haddii lagu yidhaahdo sideedaba dhaarta dhaartani xinsi male xinsi male xinsigu waa ku dambaabid mar haddayna xinsi lahaynna bita'kiid kafaara male saas maana bita'kiid kafaara male leanna kafaaradu waxay ka timaadaa xinsigay ka timaadaa dhaar lagu dambaabay ayay ka timaadaa ama intaadan ku dambaabin kafaaro gudo ama markii dembigu dhacay oo dhaartii jabisay kadib kafaaradu kale taas masale kale una imaan doonta waay laakiin sideedaba xinsiga iyo kafaaradu waa wada socdaan ayib ibn alyamiina biniyati limuxallaki intaasu kaga soo hadlay qaybta hore waxaa kaloo meesha ku jira wuxuu yidhi qaydka dhaarta markaad daba dhigto ku anfacaya waa markaad dhaarta markaad saa u dhaarataba ilbiriqsiyo kadib aad ka dambaysiiso aadan kala aynan macnaha wati udhaaynin waqti u dhaxaynin saas way macnaha ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidkii aynu soo marnay man xalafa calaa yamiinin faqaala in sha allah ruuxii dhaar ku dhaarta oo markuu dhaartay gadaasheedaba yidhi in sha allah leanna faqaala fa'du soo tartiib ma faa'idaynayso fa'du waa tartiib bimacnaa waxa weeyaan markuu waxaan u jeedaa tacqiib iyo tartiib waay markuu dhaartay kadib dad markaba ka dambaysiyey haddii waxaa la diidan yahay inaad intaad dhaarato oo dhaar aan waxba tacliiq lahayn oo istitna lahayn oo aadan waxba ku ku xidhin oo intaad dhaarato hadhow markii la rabay inaad kafaaro gudato xogaa markaad joogto insha allah inaad dhaho maxay soconaysa insha allah waad ku soconaysaa marka saas waad dhaaratay markii dhaartii aad dambaasay oo aad rabtay inaad macnaha wax weeyaan aad dhaartaadii jabiso oo muddo ay ka soo wareegtay baa tidhi insha allah insha allahudaas marka waqtigaa udhaxaysay dhaartii iyo insha allahudani waxba taasi kuu tari mayso waxaa la rabaa markaad daaratayba inaad ka dambaysiiso bacdahu biawaanin markaasay macnaha ku anfacaysaa oo macnaha waxa weeyaan istinahaas wax kuu taraya ayb kadib wuxuu leeyidhi dhaartu laba ruux baa ishaysta maxkamad bay wada yimaadeen ama way isdhaarsanayaan markii uu ruuxii ku dhaarsaday ku dhaarsanayay ayaad u dhaaratay markaasaad niyada waxaad ku qabsatay afka waxaad kaga dhaaranaysa waxaan ahayn baad niyadda ku qabsatay maalan waxa aad niyada ku qabsatay waxaad carabka kaga dhawaaqaysana waa kala duwan yihi dadka kula jooga waxay ka fahmayaan hadalkaaga iyo waxaad adigu ka wada eed ula niyoonaysa waa kala duwan yihi adigu marka kan kuu qarsooneed adigu fahamsanteed niyaysan tahay baad rabtaa inaad ku wado dembiga kaga baxso dadku kay kaa fahmhayaanay u muuqdo ee daahirkaana uma jeedid ayagana kaasaad ku qancinaysaa waa hadal garo oo laba laba laba tafsiil yeelan karaya laba macno yeelan karaya adiga iyo qasadkaagii niyadaadu waa mid dadka ku dhaarsanayana mid bay wataan kanaad u muujinaysaa niyadana wax kalaad ku haysataa kuu socon maysaa lagu leey marka ka ku dhaarsanaya niyadiisa yaa xukunku ku soconaya adiga niyadaada ma ah maalan tusaale haddaynu tawdiix iyo samayno ruux baa wuxuu ku yidhi niyo xoolaan kugu leehay xoolaad iga qabtaa war xoola kaama qabo ka wax sheeganaya caddaynkeen baa leeyihi markhaati caddayn maayo kii wax lagu sheeganaya inay dhaariya noqotay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi billaahi tallaahi inaanan wax xoola ad qabin wax xoola inaanan qabin maxaad ka fahmaysa adiga ya wax xooloo ninkaad tiliy inaanan qabin inaan macnaha aan laygu lahayn xaqa sooma sidaas waa sida ninka ku dhaarsanaya uu wato qalbigiisana ku jirta hadalkana daahirkiisa laga fahmi karo waay sooma laakiin anigu waxaa niyada ku haystaa aniga xoolo ninkaasi leeyihiin xaas iima ah ya ma qabo xoolo ninkaasi leeyihiin aniga ma qabo xaasna iimaa niyadaasaan wataa xaakimkii qaaliga ahaa iyo maxkamaddii iyo ninkii dhaarsanahayena kulli maxay qabaan xoolahaa ma qabo bimacnaa layguma laha sooma teebay maraysaa way marka masaad niyada ku qabsatay mise dadkii ku dhaarsanayay siday wateen dadkii ku dhaarsanayay siday wateen weeye ee niyadaada waxba kama jirto saas macnaa si xuquuqda bini aadamka aan si fudud macnaha wax weyaan aan aan loogu qaadanin taasu markayuu baydka kaga hadlayo ina alyamiina biniyati limuxallifin dhaartu ka wax dhaarsanaya niyadiisa ay weeyaan allahuma inay daruura timaado mooye inay daruura timaado mooye maalan xadiidkeeda muslim baa wariyay min xadiid abi hurayra nebigu wuxuu ku wuriso wuxuu yihi sal lay sl yamiinuka calaa maa yusadiquka bihi saaxibuka dhaartaadu waa wixii ruuxa aad u dhaaranayso uu kaaga rumaystay waxaad adu niyadaada ku wadatay maaha waa waxa isagu uu kaa u fahmay arrintuna ahayd uuna rumaystay oo ku qancay taas way dhaarta ta adiga niyadaada ku jira sida goonida aad u wadatay sarbeebta taas waxba kama jira xadiidka laakiin waa nebigu leh sal lay slam alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu waxay ku soconaysaa ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisa ruuxa wax dhaarsanaya ka dhaaranaya maa ruuxa wax dhaarsanaya niyadiisay ku soconaysa ee ka dhaaranaya maaha ka dhaaranaya isaga niyadiisa macno weyn male waa laga soo qaadi marka ayib halkaa wuxuuna yidhi allahumma inay daruura timaado mooye inay daruura timaado oo markaasi ruuxu dee u gar u leeyahy markay daruura imaanaysa maalan waxa weeye naf baad ku badbaadinaysa naf baad ku badbaadinaysaa adigaa khatar galay yacni waxa weeyaan xaalad waxaa jirta markaasi waa lagaa gardaran yahay xaq bini aadam ma qaadanaysida xaqka aad ku ilaashanaysaa xaaladaha noocaas oo kaleeto oo daruura timaado markaasi madluum aad tahay waa dhaaran waadna tawriyaysan dhaarta aad dhaaratay baa markaasi yaa sharcigu qabanaya dhaarta aad dhaaratay baa sharcigu qabanaya saas maana maalan sida qisadii ku timid nabiyulaahi ibraahim soo garanaysaa xaaskiisii markii ninkii boqorkaa uu damcay inuu kala wareego faraxuneey ee uu ku dhihi jiray maxaad isu tihiin waa walaasha soole haddaad maalan xaaskaaga u yaabto in yani dhib la gaarsiiyo inaad walaalo tihiin lagu badbaadin karo waxaad dhihi wallahi waa walaashay wallaahi waa walaashay markaad leedahay dhaartaa waxaad ka dhigi karaysaa inaad ula jeeddo waa walaashay oo islaamka igu islaam igu walaala sooma dadkana waxaad fahamsiinaysaa inay nasabka kuugu walaal tahay kuwaad u dhaaranayso nasabka inay walaal kuugu tahay baad ugu dhaaran adigana qalbiga waxaad ku haysataa inay islaamnimo iyo iimaan walaal kuugu tahay marka dhaarta noocaas oo kale ah niyadaada sax ah kuwan ku dulminaya wax ka soo qaad male markaas leanna waa xaalo muruura ah sooma sidaasoo kale ruuxu markuu madluum yaho laga gardaran yahay waa calaa niyati alxaalif isaga niyadiisa markaa la qabanayo laakiin markuu isagu xaq bini aadan ku duudsiyayo oo uu gardaran yahay loo hiilin maayo oo dulmiga loogu hiilin maayo waxaa la odhanayaa anniyatu alyamiinu calaa niyati lmustaxlif ka ku dhaarsanaya wey marka inaad ilahay magaciisa dadka xaqooda ku qaadato soo dulmi weyn maa waa dulmi weyn bal meel kalood xoolo u marto ood xaq u martaba inaad magaca ilaahay u marto halis waay ood magac ilahay ku dhaarato subxana wataala saas weyaan ayib baytka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay dhaartii hadduu ruuxu laba goor iyo saddex goor ku celceliyo wallaahi billaahi tallaahi ama wallaahi wallaahi wallaahi buui saddex goor buu ku celiy wuxuuna ula jeedaa uun halkii dhaarahayd inuu adkeeyo wallaahi warabbi alkacba billaahi tallaahi waraxmaan waxbuu isdaba dhigay intaasuu adkeeyey kulli waxa wey hal dhaar unbaa laga soo qaadaya la dhihi maayo maadaama ilahay magaciisa aad saddex goor ku cerisa saddex dhaarood baa kugu laasimaysa ee waxaanu ka dhigaynaa inay hal dhaara tahay leanna wixii hadalladan dambe kulli waxay adkaynayaan tii horun bay adkaynayaan waa muakidaad muakidaad w laakiin bisharti niyadiisu waa inay ahayd uu ku dhaaranayay kuwan dambe oo dhan inuu ku adkeeyo tii hore waa sida masalan ay yidhahdaan oo kaleeto xaaskiisa culamada qabta inay balqabuhu ay israaci karaan inuu hadduu yidhahdo anti aaliqun aaliqun aaliqun waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay maxaad ula jeeday baa la dhihi niyadiisa hadduu yidhahdo waxaan ula jeeday un halkii balqadii hore unaan sii xojiyo sii adkeeyo waa un hal hadduu dhaartan faraha badane uu isdaba dhigayo tii hore uun sii adkaynayay waa un hal niyadiisa hadduu yidhahdo dhowr dhaarood baan u kala jeedayna niyadan baa la qabanaya inama alacmaalu binniyaat bay marka noqonaysa ayb laa inta wax dembiya ma jiro in qayadtahu dhaartii haddaad qaydood ku xidho bimashii'atin ilaahay doonidiisa haddaad ku xidho aw amase ayad ayi qaydin ama qayd kasta iyo xarig kasta dabar kasta noocu dooniba hamad haddaad ku dabartood ku xidho daba dhigto dembi ma jiro bacdahu gadaashii haddaad ku qaydo bihawaanin ilbiribsiyo ama sakanno waa inuu ay markaba daba dhacdaa la doonaya ina alyamiina dhaartii biniyatin niyad bay ahaatay niyadaasoo limuxallifin kii wax dhaarsanaya u sugnaatay ka wax dhaarsanaya niyadiisa iyo siduu isagu rumaysan yahay ee uu u qaatay hadalka sidaas weeye oo dansi ku soconaysa way dhaarto ilaa binasi daruuratin daruura naskeed mooye wa bayaanin iyo caddaan naskeed mooye bimacnaa inay xaal aad tahay mid adkaynayo dhaarahan dambe tii hore baad ku adkaynaysaa wa muhallidan waa isku mid altaqliid waalta'kiid waa isku macno wamuallidan xaalaa tahay mid xoojinaya kii horeun xoojinaya sida haddaad u celceliso cuddat waa la tirinayaa waa la xisaabinayaa dhaartaasi min almuxdaani dhaaraha midka ah mid ka midaa lagu xisaabaya dhaaraha labada iyo saddexdaa maaha mid umaa laga soo qaadaya baabun fii kafaarati yamiin dhaarta kafaaradeedii buu baawiya kafir qubayla alxinfi aw min bacdihi wabidaka suxiha cindana alnasaani كفارة الأيمان أطعم عشرة أو فقس من مسكينها العريان أو رقبة أعتق لها مهما تكن ونفيسها ندبت مع الإيمان وثلاثة الأيام الصمء لم تجد بتفرق وتتابع مثلان هل توقف الله روحي وبعتي بارتينا كفارة كالازمتي إنه كفارة قلت دولية كفارة وحيكو إيمان shayga hadduu yahay shay aad ka dhaaratayna samaynta aad samaysay bay kafaaradu ku laasimayt shay aad ku dhaaratay samayntiisa hadduu noqdona haddaad ku dhaarto samayntiisa waan samayn wallahi inaan saa yeelay yeelidda aad yeeshay baa dembigu ka dhalanaya kafaaraduna ka laasimaysa haddaad tidhahdo wallahi inaanan samaynayninna inaanan yeelaynin ayadana yeelidda aad yeeshay bay kafaaradu ka laasimaysa saas maanaa marka kafaaradii hadday laasimto ruuxii maxaa ku laaimaya see uu kafaaro gudanaya ayb wuxuuna yidhi marka kafir kafaaro gudo qubayla alxinsi dambaabidda wax yar ka hor aw min bacdihi ama gadaashiisa xinsiga ama dambaabidda gadaashiisa kafaara guda labada kaa doontayeeda wabidaaka kaas ayaa saxiixa la saxiixiyey cindanaa agtanada annasaani labadii nas lagu saxiixiyey labadii nasba saasay saxiixa ku yihiinoo intaadan dambaabinna waad kafaaro gudan kartaa markaad dambaabtay kadibna waad kafaaro gudan kartaa kafaaratu alaymaani dhaaraha kafaaradoodu acim quudi waay quudi casharatan toban inaad quudisa waay toban miskiin aw amase faksu marashee min miskiinihaa miskiinkeeda alcuryaani ee qaawanaa mara siiyo waxuu xidha siiy aw raqbatan ama qoor adoon ah actiq xoree laha iyada mahmaa takun waxay dooniba ha ahaatee wax alla waxay tahayda noocay tahayda wa nafiisuhaa keeda qaaliga ah ayaa mudibad la sunneeyey maca aliimaani iimaan la jirankii xalayta iyadoo iimaan leh haddana qaali ah taasaa sunna ah wa alaaatu alayaami maalmaha saddexda ah sumsoon in lam tajid haddaanan helin intaa la soo sheegay bitafaruqin usoon kala tagtagsanaan wa tataabucin isku xigid u soon milaani laba isku mida wey qaydka hore wuxuu yidhi goormaa la kafaaro gudanaya waa masale khilaafiya waad dhaaratay dhaartaadi waxaad ku tala gashay inaad jabiso kafaarana gudato ma jabinta dhaarta iyo xinsigaa lagu horumaraya markaasay kafaaradu ka dambaynaysa mise intaad kafaaro gudato baad kadib dhaarta jabinaysaa oo xinsi gelaysa labadaa kalaytaa labada waad samayn kartaa taas maala waxaad tidhi wallaahi inaanan guriga gelaynin gurigaas walla inaanan gelayn sooma inaad gashaa damacday oo dhaartaadii ka noqoto ma intaadan gurigii gelin oodan xinsigii samayninoo dembi ku raacin oo xinsi ku dhalanin ka hor baad kafaaro gudanaysa mise guriga intaad gasho kadib baad kafaaro gudanaysa isladu waa saas kafaaradu waa goorma wuxuu ku leey labada waad samayn kartaa waxaad samayn kartaa intaadan gelin guriga kafaaro gudo kadibna gal waxaad kaloo samayn kartaa guriga gal kadibna kafaaro gudo labada xaalaba waa ku furay waxaa laga qaadanaya masaladaas xadiidka abu hurayra ee nabigu sal lay slam uu yidhi saxiixaynka ku yimid man xalafa cala yamiinin fara'aa hayraha khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun waliyukafir can yamiinih ruuxii dhaar ku dhaarta oo arka dhaartiisii wax u dhaama wax uga khayr badan shayga u khayr badan ha la yimaado dhaartiisana ha ka kafaaro gud saas maana waxaad tidhi raashinkanaad ka dhaartay inaad cunaydo waxaa kuu soo baxday inaad gaajaysan tahayo raashinkan aadan ka maarmin sooma falyati aladii huwa khayr inaad raashinkan cuntaa kuu roo iska cun kii kuu khayr badnaa la imow kadibna ha kafaaro guto riwaayadan xadiidka marka la fiiriyo waxaa horaysa xinsiga maa horreeya mise kafaarada xinsiga horreeya falyati aladii huwa khayrun waa xinsigii sooma waliyukafir can yamiinihi waa kafaaradii oo dambaysa marka sooma ayb mar kale riwaayo kale uu xadiidku leeyahay oo uu nabigu yidhi xadiidka cabdiraxmaan ibni samura fakafir can yamiinika wa'ti aladii huwa khayr dhaartaada ka kafaaro gudo waxaadna la timaadaa kii kuu roonaayo kuu khayr badnaa la imo markana kafaaradaa horaysa xinsiguna wuu dambeeya labadu marka waa bannaan yihiin labadu waa bannaan yihiin yani imaam shaafici caleyh raxmatullah iyo jamaca culimada ka mid a ayaa sidaa ku tegay inaad marka hore daarta jabisood xinsiga gasho kafaarada dambaysiso inaadan kafaarada hormariso kadibna xinsiga ka dambaysiiso labadaba kuu bannaan sidaas labadaba naskoodu labada waa la saxiixiyey buu leeyahy intaas kadib ruuxu markii uu xinsiga galo kafaaradiisu maxay tahay ama xinsiga ka hor aan kafaaro guto ama kadib aan kafaaro guto kafaaradu wuxuu leeyahay saddex laba adxiyaar u leedahay midna markaa labadaas weydo uu imaanayo weeyaan labada aad khiyaarka u leedahay waxa weeyaan inaad toban miskiin quudiso saddex saddex baa laga dhigi kara toban miskiin inaad quudiso inaad dhar u gadood arab bixiso inaad qoor xoraysood addoon xorayso saddexdaa khiyaar baad u leedahay midna saddexdaasna markay kuu suuroobi waayaan unbaa laguu ogolaanaya oo waa saddex beri soonkood aayadda qur-aankaa intaba sheegtay walakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu طcaamu casharati masaakiin min awsati ma tuطcimuuna ahlikum kafaaradu waxa weeye in aad toban miskiin quudiso waxaad reerkiinna iyo ehelkiinna quudisaan waxa ugu dhaxeeyana aad ku quudisaan bimacnaa waxaa la sii xadidayaa waxaa la sii xadidayaa tobanka miskiin nooca lagu quudinayo raashiinka la siinayo waa nooce ma nooca ugu qaalisan baa waxyaabaha la cuno mise waa nooca ugu hooseeya labadaa midna mehe waa nooca dhexdhexaadka min awsati maa tuطcimuuna ahliikum reerihiinna iyo qoysaskiinna maxaa laga cunaa haddii marna hilib laga cuno marna ugaali laga cuno marna bariis laga cuno bariiskaa dhexda ah soo ma waakada saas weyaan macnaha waxa ugu dhexdhexeeya ka ugu qaalisanna laga qaban maayo ka ugu hooseyana laga qaban maayo hadday quudin noqoto toban miskiin baa saa u quudin ayib hala quudiya marka la leeyahay shareecada nas ahaan kuma soo aroorin miskiin walba intuu leeyahay nas gooniga kusoo arooray ma jiro ma laba mudba ma nisfu saacba ma mudba nas xadida ma jiro sidaas daraaddeed bay fuqahadu isku khilaafeen laakiin itlaaqa naska in lagu sugnaadaa fiicano wax uun miskiin cunto u noqdo inaad sidaa la doonaya wax uun miskiin ka dargi karo hal mar haddaad cunto bisil siiso oo maqaayad geysa ama guri ugu karaysana khayr haddii kalood cunto ingegan siisana wax uun ruux dharjin karo sii saas muhiimaddu waa intaa ayib haddii taas talabaada iyadana kufra waxa weeye inaad quudinta iyo cuntada iska daysood arad bixiso darsiiso culimadu markaas iyadana ku kale halkaas ku kala tegayaano miskiinkiiba maxaa la siinaya maxaa dhar u noqon kara waxay u badan yihiin marada aad u iibinayso waa inay cawradiisa qarin karto asturi karto taasaa ugu yar ilaa waxa weeyaan yani kiswa waxaa la yidhahdaa wax ruuxa bini aadamka ah markay ugu yartahay cawradiisa qarin karaya hadduu rag yahay iyo hadduu dumar waa ku kala duwan yihiin marka waa inuu yahay hadduu hal mara yahay hadduu laba noqdaba wax un cawro qariya ugu yaraan waa inuu yahay sidaasay ay leeyihiin macnaha culimadu ayib sida imaam maalik iyo axmed iyo ay marayaan macnaha ayib qodobka saddexaada isagana kuu fura waa qore xorayntiisa addoon inaad xorayso oo hadda waktigana aynoo suuroobi karayninba addoonka aad xoraynayso noocu doonu noqon karaya mumin buu noqon karaa gaal buu noqon karaa siduu ina leeyahy mahmaa yakun buu ina yidhi mahmaa yakun mahmaa yakun wuxuu ka wadaa bimacnaa ama gaal ha adaba islaam ha ah leanna aayadda qur-aankii kuma xidhin inuu mu'min yahay soo ma min awsati maa tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba lama dhihin aw taxriiru raqabatin mu'minatin lama dhihin marka maadaama uusan qur'aankuba ku xidhin oo iimaan uusan qayb uga dhigin hadday gaal tahayna waa la xoran karaa hadday muslim tahayna waa la xoran karaya sidaana culimada qaarkood baa qaba qaarna waxay ku qaydayaan nusuusta kale ku soo aroortay kafaarooyinka kale ee mu'minada ku qayday oo waxay leeyihin sharti waa inay mu'mino tahay kaasay qaarkood marayaan macnaha sida maalan kafaarat lqatliga oo kalete yani kafaarat lqatliga kafaaraad kalea jira oo mu'mina ay kusoo aroortay marka taasay la raadsanayaan laakiin yani isaga culimo kaleeto waxay leeyihin maya mid walba meesheeda ha loo daayo tan maadaama ay dhaar tahay waa xugum khaas aayaddii ka hadlaysayna mu'minatin ma daba dhigin hadday gaal tahayna waa gudaysaa hadday mu'min tahayna waa gudaysaa laakiin waxaa la isla ogolyahay sida fadliga badan inay mu'mino tahay waa la isla ogolyahay inay sida fadliga badan tahay ee sunnada ah ee sii fadli badan inay tahay qoorta aad xoranaysay addoontooda xoranaysay addoon qaaliya inay tahayna iyaduna fadli dheeraadaa kusii jira maaa nabigu markii la weydiiyey addoommada la xorayntooda tee ugu fadhi badan wuxuu yidhi midda dadka haysta agtooda uguna lacag badan uguna qaalisan loogu jecelyahay lanna kulamaa shaygu uu famiin yaho qaaliyo nafiis yahay ilaahay dartiina aad u bixisa wuu ka fiican yahay ka kale waana kaa jibanaya sooma marka inay nafiiso tahay mu'minadna tahay taasi waa nadbi iyo sunno laakiin shardi kama dhigi karto maadaama ayna aayadda kusoo aroorin saas macana ayb kafir kafaara gudo intaa hadday kuu suroobi weydo intaa haddaad weydo qoor ma haysid toban miskiin waxaad ku quudiso ma haysid aradbax ma haysid markaa miskiin baa tahay soo ma miskiin baa tahay lagaaga hadhi maayo adaa dhaartaye markaa waxaa laga rabaa saddex beri inaad soonto saddex beri soon baa lagu odhanaya saddex beri soonkooda inaad isku xijisana waad heli kartaa inaad kala googoysana waad heli kartaa wuxuuna yidhi bitafaruqin wa tataabucin iyadana wuxuu ka qaadanayaa aayadda qur-aankii waxay tidhi faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam ruuxii waaya saddexdaa hore saddex beri inuu soomo ayaa laazim ku ah aayadda qur-aankii ma dhihin fa siyaamu alaaati ayaamin mutataabicaatin ma dhihin shardigaa inay isku xigaana qur-aanku ma sheegin mar hadduusan qur-aanku sheeginna dadku khiyaar bay leeyihiin inay isku xijiyaan iyo inay kala googooyaanba saas way macnaha waxaa jirta qiraa'o shaada ah oo cabdullahi ibn mascuud laga wariyo oo inuu akhriyey fasiyaamu fasiyaamu alaaati ayaamin mutataabicaat laakiin qiraa'ada shaadadii ma xuja mise xujo maa waa masale usuuliya qiraa'ada shaadada ah culamada qaarkood waxay leeyihin waa iska tafsiir waa ra'yi saxaabi wabitaali xujo ma noqonayo waana sida uu wadaadku maraya qaarna waxay leeyihiin qiraa'ada shaadada ee saxaabigu akhriyey markay ugu yar tahay axaadiis oo kale waay wabitaali xujay ka dhigayaan hadday saas noqoto waxay noqonaysaa in laysku xijiyey inay laazim noqoto waana sida culimada qaarkood ay qabaan riwaayadaasay ka qaadanayaan waxaa jira qiraa'ada shaadada ah bay cuskanayaan mutataabicaantinta adiga waxa weeyaan wax nasoo kutusayo ku cad in laysku xijinayo ma jiro laakiin ruux hadduu isku xijiyo waa fiican tahay khilaafan yani waxaan u jeedaa khuruujan min alkhilaaf kaftirka faara guda buu ku yidhi qubaylan xiinti dambaabidda horteed wax yar ka hor qubayla wuxuu yidhi qubayla wuxuu u yidhi oo qablal xiintii uu dhihi waayey waxaa laga wadaa kafaaragudashadu waa inay dhaarashada ka dambayso waa inay he dhaarashada ka dambayso haddaad tidhaahdo intaanan dhaaranin baan kafaaro gudanaya markaasaan dhaaranaya markaasaan xiinti gelaya markaasaan kafaaro gudanaya ma soconaysa maya qubayla waa inay ka dambayso oo ay dhaarta ay hormarto kadibna xinsiga iyo kafaaradu ay ka dambeeyaan sooma taasaa la diiday leanna yani ma jirto kafaara gudasho aan dhaarteediiba la helinba waxay la mid tahay nin naag uusan guursanin furayoo kale heblo waa iga furan tahay buu leeyahy mana guursanin weli furitaankaasi ma dhacayo maxaad furaysaa xadhigba kuma guntane ilaa xadhigga marka uu guntamo kadib buu furmaa sooma xadhiggaan weli guntaminba ma furmaya saasoo kale w man marka waa inay dhaarta horayso wa kafirka faaraguda qubaylan xiinsi dambaabidda wax yar ka hor dhaarta inay ka dambayso aw min bacdihi ama xiinsiga kadib oo shaygaad ka dhaartay aad samaysay wabidaaka kaas ayaa saxiixa lagu saxiixiyey cindanaa agtanada annasaani labadii nas lagu saxiixiyey xadiidka labadiisa riwaayood xadiidka macnaha aynu sheegnay ayaa kutusaya xadiidka abu hurayra iyo midka cabdiraxmaan ibnu samura labadaba marka la sugay ayb kafaaratu laymaani dhaaraha kafaaradooda acim quudi casharatan toban quudi aw amase faksu marashee oo arrabbixi min miskiinihaa miskiinkeeda alcuryaani ee qaawanaa arrabbixiyoo mara oo gad ama mara sii aw amase actiq xoree raqabatan qoor xoree lahaa iyada xoree mahmaa takun waxay tahayba mahmaa takun waxay noocay tahay macna ama kaafira ha ahaato ama mu'minad ha ahaato wa nafiisuhaa mideeda qaaliga ah ee qiimaha leh ayaa nudibad la sunneeyey maca aliimaani iimaan la jirankii xalayta mid nafiisoo haddana iimaan leh taasaa la sunneeyey oo sunno ah waajibse maaha shartina maaha wa alaaata alayaami wa sum soom alaaata alayaami maalmihii saddexda harsoon in lam tajid haddaadan helin maxay almadkuuraad waay kuwii la soo sheegay haddaadan helin waay maana ayib bitafaruqin u soom si kala tagtagsan wa tataabucin si isku xiga u soon labada waad heli kartaa milaani humaa labadoodu milaani laba isku mida way waa ku siman yihin manaa kaa doontaad heli karaysaa mana wannadru makruuhun waawjib lilwafa ila ida almanzuuru min cisyaani aw lam tuib aw lam tusamiihi fadaa kafir lahu kafaarat alaymaani baabun fi axkaami nuduur halkaa wuxuu kaga soo hadlay kusoo dhameeyey dhaaraha haddana wuxuu gelayaa nadarka nadarka ayib nadarka waxaa la yidhahdaa waa shari waa inaad adigu shay isku laazimaysa waxbaad isku laaziminaysaa qurba ah oo ilaahay loogu dhawaado waxaan nadar ku galay inaan intaasoo salaada tukanayo waxaan nadar ku galay inaan soo cumraysanayo inaan baydka ictikaafayo waxaan nadar ku galay inaan xajiyo wahaakada marka nadar baa la yidhahdaa nooc kaluu leeyahay oo la yidhaahdo nadru lijaaj oo nooc kale waay oo waa nadarka yani inta badan shardiga ku yimaada oo waxaad leedahay ilaahu waxaas iyo waxaas haddaad isiiso waxaas iyo waxaasaan samaynaya maala carruur baad weyday waxaad tihi ilahu haddaad ilmo islaanta haddaad ilmo iga siiso ilaahay waa kuu soomahayaa saasoo kale mat ilahu ganacsigan haddaad igu guulayso oo aan ka ribxo yani waxa wey waa soo xajinaya kaas bimacnaa waxa wey waa daacadii ilaahay aad u daacaysanaysay ood shay kaleeto shardi uga dhigtay shardi uga dhigtay kaasi waa mid sii daran way isagu sii daran way nadarkaas noocaasana nahyi baa ku soo arooray waana kan hadda aynu soo wadno nadarka marka noocuu dooniba ha noqdee horta waa makruuh khaasatan midkiisaas shardiga ah ee ku xidhan qaacada iyo laysku xidhayo waxaad rabtay laysku xidhayo waa makruuho waa laga fiican yahay in la galo waxaa soo saaray xadiidkiisa bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiid ibni cumar wuxuu yidhi ibni cumar naha nabiyu sal lay slam can nadri nabigu nadarka wuu reeb muxuu reebay wuxuuna yidhi inahu laa yaruddu shay-an nadar wax ma celiyo wax ilaahay kuu qadaray nadar kaa celin maayo wainamaa yustakhraju bihi min albakhiil mid bakhayloo waxba bixin waaye oo gacan adag unbuu nadarku wax ka soo saaraayo o wax lagaga soo saaraa amaa ilaahay wuxuu qaybiyey waxba kama bedelo bimacnaa markuu nebigu reebo uu yihi nadarka iska daaya ha gelina nadarka maxaa yeelay faa'iidaba idinma lahaba waan faa'iido kuugu lahayn haddaad nadar ku gasho ilaahow waxaa haddaad issiiso sidaa iyo sidaasaan yeelayaa oo daacadaasaan la imaanayaa oo wixii aad hesho kolleyo kolley waad heli lahaydee nadarkani kuma siinin ilaahow waxaas haddaad iga badbaadiso daacadaasaan la imaanayaa wixii waad ka badbaaday kolleyo kolley waad ka badbaadi lahayd nadarkani waxba kaama badbaadin waxna kuu soo jiidi maayo khayr ah wax sharoo ilaahay qorayna kaama dafcin karo soo ma hal faa'iiduu leey faa'iidadiisu maxay tahay mid bakhayl ah oo gacan adag oo daacadii rabbigii uu daacaysan lahaa ku adag unbuu ka soo saaraa nadarku wax ka soo saara mid soomi waayo soon sunnaa lagu kari waayo buu nadarku soonka ka soo saaraa mid xajin waayo buu xajka ka soo saaraa mid wax sadaqaysan waayo buu sadaqada ka keenaayo ka soo saaraa laakiin wax kale u bedela ma jiro wax kale u bedela ma jiro haddana waxay u badantahay dadku markay nadarka galaan oo waxay rabeen helaan waxay rabeen markay helaan ama waxay ka baqayeen ay ka nabad galaan markaasuu cuslaysanaya u leeyahay maxaa maxaan sameeya maxaan sameeya wixii hel markaasuu wadaad raadinaya war sheekh waxaasaan sameeyay dambe la heli karaa xageen kale u baxa saasuu leeyahay qiil doon markaasaa qiil la raadinaya marka aslanba gelidda nadarku waa laga fiican yahay culimada qaarkood ilaa taxriim bay gaarsiina waa xaraam bay leeyihiin qaarna waxay leeyihin waa karaaho waa karaaho waa laga fiican yahay gelitaankiisa laakiin haddii la galo oo uu ruuxu galo inuu fuliyaa markaa laazim ah midda ammaantu ku jirta ee ajirka laga helayo ee ilaahay subxana wa tacaala mu'miniinta ku ammaanay yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatira midka nasku nusuustu aad u tirtirsiday qur'aanka iyo sunnaduba waa nadarka fulintiisa waay ee geliddiisa maaha labadaa in la kala fahmi baanta ruux nadarkii galay inuu fuliyaa laazim ku ah hadduu fuliyana waa daaca oo ajir buu ka helaya nadarku hadduu nadar u dhaacaya laakiin geliddii markii hore uu gelayay khalad bay ahayd saas man haddii lu yidhahdo war meeshaas ha dhaafin ood meeshii dhaaftood dardarto ood gudubto meeshaa markaad gudubto xugum kale haddana qaadanaysa khaladkii gashay khaladkii haddaad gashayna waa in axkaam kale timaado marka saas man marka nadarka geliddiisa hore waa khalad laakiin haddii la galo waa in la oofiyo sida qur'aanka iyo sunnaduba ay isku raaceen allahuma inuu nadru macsiya yahay wey man nadara an yutic illaaha falyutichu buu nabi sal sl waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi ruuxii nadar ku gala inuu ilaahay aeeco ha aeeco nadarka ha fuliyo ruuxii nadar ku gala inuu ilaahay caasiyana nadarkaa yuusan fulinin oo ilahay yuusan caasiyin saas man labada qibood buu kala baxa marka wuxuu yihi wanadru makruuhun nadarku waa karaaho waa mid la karaahaystay waawjib lilwafa oo waxaad waajibisaa nadarkii fulintiisa waajibi sooma geliddiisuna waa karaaho fulidiisuna fulintiisuna waa waajib ilaa inuu nadarku yahay min cisyaanin caasin nadarkeed inuu yahay mooye nadar ilahay lagu caasinayo inuu yahay maalan qaraabo goysnimo kaleeto dad qaraab qaraabadaada ah baa nadar ku gashay inaadan la hadlin nadar waxaa iga ah inaanan kula hadlin inaanan waxba kugu sadaqaysan inaanan ku xidhiirinin waa nadru macsiya wa waa nadru macsiya nadar waxaad ku gashay inaad awliyada wax u gowracdo waaba nadar shirkiya kaas nadru macsiyo wa nadar waxaad ku gashay wax shareecada khilaafsan nadarkaasi waa nadru macsiya mana fulinaysid laba dembina ha gelin waa khalad waa laga baxaya ayib ayib sidaa ha ahaatee nadarka macsiyadee sharciga ku khaldan markii horeba in la galo ee dembigaa haddaad gasho horta ma fulinaysid oo ma wadaysidoo ku socon maysid waad ka istaagaysaa ma intaasa waxba kale lagaama rabo miya maya kafaaradii dhaartaa lagaa raba haddana kafaarada dhaartaad samayna soo mare ayib wuxuuna yidhi nadarku hadduu nadru macsiyeya ama intaad nadartay baad kari weyday waxaadan kari karin baaba nadartay ama nadar duuduuban baad gashayoo maadan magacaabin saddexdaaba kafaaradii dhaartaad gudanaysaa macnaha waxaa laga wadaa nadar macsiyaad gasho waa kii miisaalkiisa hadda aan bixinayno wax shareecada ku khaldan baad nadar ku gashay ta labaad waxaad nadar ku gashay waxaadan kari karin waxaad tidhi maalan tusaale ahaan ilaahow haddaad waxaa isiso ama iga badbaadiso hal milyan baan sadaqaysanaya shilinba kamama naxdidba hal milyan iska dhaaf maxaad samaynaysa marka waa nadar aadan kari karin nadar ilaahow waxaan ku galay haddaad waxaa isiso nairobi intaan ka tago inaan xajka lug ku tago mama kari kartid sooma yani waxa weyaan waa waxaadan awoodi karin baad nadar ku gashay qaybta saddexaadi waxa weeyaan nadar waad gashay laakiin waxaad nadarka ku gashay wax cad meehe nadar duuduuban baad gashay oo masala waxaad tidhi waxaa igu nadar ah ilaahuw nadar baan galay haddaad waxaa isiiso ama waxaa iga badbaadiso nadar baan allow galay oo maxaad nadar ku gashay ma inaad soontaa ma inaad salaadaa ma inaad sadaqaysataa ma inaad xajidaa maxaad nadar ku gashay maba aadan magacaabinba nadar unbaad gashay aanan la garanayninba wuxuu yahay saddexdaa xaaladoodba kafaarada waxaad gudanaysaa kafaaraday dhaarta ee haddaynu soo sharxnay somayna soo sharxay kafaaradii baabkii haddaan soo marnay taasaad gudanaysaa oo xalku noqonaya macna waxaa kutusaya xadiidka sunan abu daawuud ku yaala min xadiidi cabdillahi bin cabbaas nebigu wuxu uri sal lla alay wasalam man nadara nadran lam yusami fakafaaratuhu kafaaratu yamiin waman nadara nadran fii macsiyatin fakafaaratuhu kafaaratu yamiin waman nadara nadran laa yutiiquhu fakafaaratuhu kafaaratu yamiin saddexdaa wey ruuxii nadra nadar uusan magacaabin oo iska duuduuban kafaaradiisa waa kafaaradii dhaarta ruuxii nadar macsiyo ku gala oo khalad shareecada khilaafsan ku nadraaya kafaaradiisu waa kafaaradii dhaarta ruuxii wuxuusan keri karin ku nadra kafaaradiisu waa kafaaradii dhaarta xadiikaas shawaahid buu leeyahay waana xadii saxiix oo sugan wey macna nadru macsiya inuu kafaaro leeyahay imaam axmed baa ku tegay caleyh raxmat ullah ayib ama nadarka aan la magacaabin kafaaradiisu inay kafaaratulyamiin tahay waa qawmi waa yani madhabka imaam maalik axmed iyo jamaaca culimada ka mida ay ku tageen macnaha waxaan la keri karaynin nadarkiisu inuu kafaaratulyamiin yahay isagana imaam axmed baa ku tegay saddexda masalaba saas baabun fii kafaarati annadri nadarka kafaaradiisa ayuu baabu yahay saddex nooc nadarka ka mida kafaaradiisa sheegnay nadarka kale caadiga kafaaradiisu muxuu yahay wuxuu yidhi waalmaalu yujzi الثulث fiihi linaadirin infaaqahu bilkuli laa nuqsaani من ينذر المشي الطويل لمكة يركب ويمشي بدون هدي الجاني من حرم الشيء الحلال فقوله خطأ ولا تكفير في الإتيان والمال حوله يجزئ وحو قدية الثلث ثلث كيبا قدية فيه مالك الحديث للناذر حال أسنا بمالك سميد ندري infaaqahu xoolaha bixintooda bilkulli dhammaan u wada bixinayo laa nuqsaani dhimid maya man yandir ruuxii nadra almashya socosho awiili ee dheer alطawiila ee dheer limakata maka loo socdo yarkab wuu fuuli wayamshu wuu socon biduuni hadyi ljaani midkii jinaayada iyo khaladka galay hadyigiisa iyo hanuunkiisa iyo dariiqiisa yani sokadi ka sokow yani ma qaadayo wa jidkiisa ma qaadayo man xarama ruuxii xarima ashaya shaygii alxalaala ee xalaasha ah fa qawluhu odhahdiisa iyo hadalkiisu khata'un waa gaf walaa takfiira wax kafaara gudashaana fi lityaani la imaanshaha dhexdeeda ma ahan masalada hore waxa wey nin baa wuxuu daar ku galay kafaaro nadarbu wuxuu ku galay xoolihiisa oo dhan inuu wada sadaqeeyo xoolihiisa oo dhan inuu sadaqeeyo kaasoo kale waa loo qiilday waxaa la samaynaa waxaa la leeyahay xoolahaaga saddex meelood meel bixi inta kalena hayso ayib la dhihi maayo xoolihii o dhan wada bixi leanna xoolaha o dhan hadduu wada bixiyo soo berri faqiiri maayo taasaa la diiday waa inaad wax la hadho waay waa inaad wax la hadho waxaa laga qaadanayaa xadiidka sunan abi daawuud ku yimi min xadiidkii kacb bin malik kacb bin malik qisadiisa soo garanaysaan towbad laga soo wada aqbalay waa ki dhihi jiray ina min tawbati ila allah an ankhalica min maali kullahu sadaqa ilaahow towbadayda nebi allow towbadayda waxaa ka mid a aan ilaahay u toobad keenayo xoolahaygoo dhan inaan ka dhex baxo oon ilaahay dartii u sadaqayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay aslam yujziu canka ulu xoolahaagaan wada bixinine saddex meelood meel baa kaa gudayse meel ka mida bix inta kalena hayso marka xadiiskaasay marinayaan imaamu maalik baana sidaa ku tegay ruuxa xoolihiisa o dhan hadduu wada nadro inuusan kulli wada bixinaynina saddex meelood meel buu bixinaya ayib masalada waa taa masalada labaad waxa weeye ruuxii ku dhaarta inuu maka aadayo xaj ama cumro asagoo lugaynaya oo gaadiiduusan fuulin diyaarad fuuli maayo baabuur fuuli maayo dameer iyo faras fuuli maayo lug baan xaj ku tagayaa yidhaha nadar saas ku gala waxaa la leeyahay war iska fuul war gaadiid iska fuul haislugoynin ilaahay isdhibidaada waxba ku fali maayo gaadiid fuul oo camalka soo gudaan la odhanaya saas maana ayib baydka labaad buu kaga hadlay yani nusuusta laga qaadanayana waxaa ugu cad xadiidka cuqbat bni caamir walaashii baa nadartay waxay ku nadartay inay kacbada ku tagto lug markaasuu nabiga loo sheegay nabigu markaa wuxuu amray an tamshiya wa tarkab inay marna fuusho markay rabtana ka degtoo lugayso markay rabto inay lugayso markay rabtana gaadiid ka fuusho laakiin waxa weeyaan waan yani waan isdhibayaa oo lug waxaan ahay ma rabo maya maxaa lagu falayaa way maana ayib hadday sidaas noqoto markaa adkaato uu arrintu adag tahay sida maalan xajkao lug lagu tago kaleeto mashaqo badan baa ku jirta ruuxii waxaa la odhanayaa iska soco oo waxaa la odhanayaa gaadiid fuul gaadiid ha fuule nadarkiisii ma hawadu raacaya ma dabayshu raacaya maya waxaa la odhanaya waxaa laga soo qaadaya wuxuusan keri karin oo kale waxaa la odhanayaa kafaaradii dhaarta la imaa somayna soo marata ila way ku adkaatay sooma waa adag kafaaradii dhaarta la ima baa la odhanaya waa ku kafaara gudo sidaasaa la odhanaya ayib masalada ugu dambaysa waxa weeye hadduu ruuxu yidhaahdo shay xalaal u ah xaaraan buu igaya xaaraan buu igaya raashinkan hortaada yaalla inaad cunta ay tahay xaaskaaga dayibaadkan ilahay kuu xalaaleeyey baayad waxaa tidhi xaaraan bay iga tahay aad baa loo isticmaalaa sooma xaaraan buu iga yahay buuri buu iga yahay bukle buuri waa wax xun macna marka xaaraan buu iga yahay ruuxu hadduu yidhaahdo shaygani oo u isticmaalo ma dhaarba ma nadarba mise waa hadal laqwiyan macna lahayn waxba laga soo qaaday wadaadku wuxuuna yidhi waa hadal laqwi ah oo khaطa'a oo gafa oo waxba laga soo qaadayn leanna ilaahay baa wax xalaaleeyo wax xaaraameeyo cuntadan ama dayibaadkanna ilaahay baa u xalaaleeyey afkiisana wax kuma xaaraamoba saas daraaddeed waa waru iska yidi saasay macnaha oo wadaadku maraya macnaha ayib wax kafaara kama laazimayso maxaa yeelay isagaaba khalad galayba khaladku galaybaa wuxuu yahay walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalun wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib waxa odhanina shaygani waa xalaal shaygani waa xaaraam si aad ilahay ugu been abuurataan xalaalayntiiyo xaaraamaynta idinkuma lehdin saas maana alimaamu maalik iyo shaafici baa waxay ku tageen in ruuxu hadduu sidaas yidhaahdo hadalkiisa aan waxba laga soo qaadayn maalik iyo shaafici ba saasay ku tageen ayib allahuma inuu xaaska ku yidhahdo mooye oo xaaska markaasi hadduu xaaskiisa ku yidhaahdo xaaraan bay iga tahay markaasi khilaaf adag baa ka jiro qaar waxay leeyihin waa la mid oo kale hooyada bay igala mid tahay oo kale la mid tahay suuratun yani mujaadila lagaga hadlay qolaba meel bay marinayaan macnaha qolo waxay leeyihin waa dhaar caadi qolo waxay leeyihin dhaar caadi laakiin isagu wadaadku siduu maraya wuxuu leeyahay sida ay taabiciinta jamaaco ka mida ku tageen xataa iyo culimada xadiidka iyo fuqahada iyo daahiriyada iyo rag badanoo muxaqiqiinta ka mida sida shawkaani iyo ay ku tageen waxay leeyihiin xataa hadduu xaaskiisa ku yidhahdo xaaraan bay iga tahay waa hadal aan macno lahayn waxba kasoo qaadlay hadal nuxurle maaha leanna xaas ilaahay u xalaaleeyey ma xaraamin karay hadduu yidhaahdo hooyadaybay iga tahay ama walaashaybay iga tahay waa mas'alo dihaar ah oo dhinac kale aadaysa laakiin xaaraan bay iga tahay cuntadii iyo xaaskii waxaylu ilahi u xalaalay waa isku mid ayib halkaasu maraya waana ra'yi culimadaas ay ku tageen walmaalu xoolihii yujzi'u waxaa gudaya athulu waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhahdaan suuratu maxaa taxriim yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axalla allahu laka tabtagii mardaata aswaajika waa aayadda ay deliishanayaan qoryaha leh kafaarada dhaartaa ka laasimaysa laakiin xadiiska waxaa soo aroortay in uu nebigu ka dhaartay dhaartaana way midda taxriimku ka hadlayso lima tuxarimu maa axala allahu laka xaaraan buu iga yahay keliya ma ahayna nebigu waa ka dhaartay dhaartaana way waxa kafaaradu ka laasimtay ee xaaraan buu iga yahay keliya ma haddii aan dhaartaan la heli lahayn ayadu nas waxay ku ahaan lahayd ruuxii shay iska xarima in kafaaradii dhaarta looga baahan yahay ilan aakhirka waxay aayadda aakhirka ahayd aayadda waatan qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum baa leeyahay laakiin taxillata aymaanikum taasi waxay tilmaamaysaa dhaartii nebiga ka dhacday waa masale marka dhaar ku timi ee iska xarimid kuma imaanin saasna macnaa waxa weeyaan ayna aayaddu xujo ugu noqonaynin culimmada qabta ruuxii shay iska xaaraameeya inay kafaaradii dhaartu ku laasimayso xujo uma aha soo aayaddu macnaha ayib albaalu xoolihii yujziu waxaa gudaya athulfu thulus baa gudaya fiihi maalka dhexdiisa maalkaasoo linaadirin u sugnaaday mid nadray infaaqahu maalkaa bixintiisa bilkulli dhammaantiib inuu bixiyo laa nuqsaani dhimanaan maya oo de hadduu xoolihii qaar ka mida nadro qaarkaa waa inuu bixiyo laakiin markuu xoolahoo dhan nadro markaasaan dhahaynaa yujziu ulu sida nabigu sal lay slam yii yujzi canka ulu man yandir ruuxii nadra almashya socodkii attawiila ee dheeraa limakkata maka loo socdo waa meelaha kalena waa la mide yarkab wuu fuulaya wayamshi wuu soconaya marna gaadiid buu fuulaya marna waa iska lugaynaya sidii isaguu rabo biduuni hadyi iljaani midkii jinaayada iyo khaladka gelayay dariiqiisii yacni ka sokow ama mid ka gadisan macnaha wuxuu ka wadaa in aad naftaada iska cadirto waxaan ajir laga helaynin waa mid khaldan oo khalad gelaya dariiqiisii hadyigiisa waa kaa hadyigiisa maaha marka kaa hadyigiisa lagu socon maaye waa soco markaad rabto markaad utala gadiid gaadiidka ful oo macnaha waxa weeyaan fuul macnaha iska nas man xarama ruuxii xarima ashaya shaygii alxalaala ee xalaasha ahaa oo naftiisa ka xarima faqawluhu qowlkiisu khata'un waa gaf kafaarana kama laasimayso walaa takfiira kafaara gudidna ma ahaanin fil ityaani la imaanshaha shaygaa lala yimaadana wax kafaara gudashaa ma leh shaygaad iska xarimtay haddaad la timaadood samayso wax kafaara gudashaa kama laasimayso ee macnaha waa un hadal laqwi ah oon nuxur lahayn oon qiimo lahayn oon iska tiri wey maana hada bilahi tawfiiq sal allah waslam ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi